wafacil magangal isticaadatan magangelin magangal waa ficligii hamsatulwasliga wata cayntana ka jiranaa uma aqim jooji toosi iqaamatan toosin toosi oo aqim waa ficligii hulaasiga hal xaraf lagu ziyaadiyey hamsada awalka taalla afcalo weeyaane ifcal ayuu mastarka ku imaanayaa caynta hadduu isa ka jiranayn hadduu caynta ka jiran yahayna iqaamatan ayuu ku imaanay waaaliban wadaakani ataa weetaada lazima wuu laazimay haaliban sida haalibka labada mastartaada way laazimiyo istiqaamatan iyo iqaamatan baad leedahay sida haalibkaa weeyaan hayrulqaalib intaada la gooyaa suurowdaa weliba marka la idaafeeyo ayaa in la xadfa ay badan tahay waiqaamin salaati in iska yidhaahdaa badan wamaa yali aakhiru waftax wamudamad ma ladii shayga yelii ku xiga alaakhiru aakhirka xarafka ku xigaa mad qablaalaakhirka weeyaane mad wuxuu u jeedaa alif ku taag wuu fadxisnaaye fadxadii unjiido alifka dhali wamudamad ma ladii shayga yelii ku xiga alaakhiru aakhirka midka uu ku xigaa mad waftaxan fatxina maca kasri tilwisaari kan labaad xarafka ku xigo awalka marka tirada laga soo bilaabo kan labaad waa reeban yahaye xarafka ku xiga kasrihiisa lala qabo mimaa shay xaggii xaal uu ka ahaaday uftutixa lagu bilowday bihamsi wasli hamsatu wasli lagu bilowday kasdafaa weeyaane istifaa'an ayuu masdarkii ku imaanaya waa dumma taa-ulmasiida kii watayna dumma dammi maa xarafka yarbacu afraynayo fii amhaali qata lamlamaa lafdiga iyo wixii lamida xarafka ku afraynayo raabica ah dami masder buu noqonaya hadduu laamta ka fiyow yahay laamta haddii uu ka jiran yahayna xarafkii waa la kasrinaya taqata lamlamal ibilu geeli baa ururayoo meel isugu yimid ficlaalun ow faclalatun lifaclalaa wajcal maqiisan aaniyan laa awalan ficlaalun wasankaa ow faclalatun lifaclala ayuu u sugnaaday wajcal yeel maqiisan qiyaas waxaad ka yeeshaa taaniyan ka dambe laa awalan kan hore ha ka yeeli halkanna wuxuu ka hadlayaa musanifka sartii mujaradka rubaaciga masdarkeeda hal masdar bay qiyaas ahaan u leedahay masderkeedna shaadnimay u leedahay masderka ay qiyaasnimada u leedahay waxa weeyaan sartii rubaaciga ahayd ee mujaradka ahayd unbaa ta ku dari khalaas masder buu noqonaya shaqo kaleba laga qaban maayo sartii mujaradka ahayd ee rubaaciga afarta xaraf ahayd ta un baad u dambaysiini masder buu noqonaya sida faclala faclalatun baad leedahay daxraja daxrajatan masder buu noqonaya zlzla zlzlatan masder buu noqonaya kaasaa qiyaas ficlaal fa'da inta la kasriyo caynta la sukuuniyo laamta alif lagu taago labada laamida hore alif lagu taagoo ficlaal la yidhaahdaana shaad weeyaan buu yidhi musanif oo samaac shaad wuxuu noqonayaa marka uusan mudaacaf ahayn mudaacaf haddii uu yahay rubaacigana mudaacafkiisa xarafka koowaad iyo xarafka saddexaad baa isku nooc noqonaya xarafka labaad iyo xarafka afraadna isku nooc bay noqonayaan oo rubaaciga mudaacafkii waa sidaa zalzale iyo waswase iyo wixii lamid a ficlaal qiyaas buu u noqonayaa oo zilzaal in la yidhaahdaa waa qiyaas fadxadaa markaana shaad noqoni oo faclaal in la yidhaahdo waswaas la yidhaahdaa qiyaas mana ahay shaad bay noqoni macnaha sartii mujaradka ah hal wasan oo qiyaasay leedahay wasankaa waxa weeyaan sartii mujaradka ah tawn in lagu daro facladatun la yidhaahdo sartii mujaradka ahayd ee rubaaciga hal wasan oo qiyaas ay leedahay waa in taa lagu ziyaadiyo facladatun la yidhaahdo hal wasan oo shaadina way leedahay ficlaal waa hadduusan mudaacaf ahayn mudaacafka qiyaas buu u yahay ficlaalun wasankaa ow faclalatun labadaa wasani lifaclalay u sugnaadeen sartii mujaradka ahayd weeyaane wajcal ka yeel maqiisan qiyaas waxaad ka yeeshaa taaniyan ka labaad wajcal taaniyan ka labaad waxaad ka yeeshaa maqiisan qiyaas waa faclalatu laa awalan kan hore qiyaasa ka yeeli lifaacala alficaalu waalmufaacala wagayru maa mara samaacu caadala lifaacala ayuu u sugnaaday alficaalu iyo waalmufaacalatu wagayru ma ladii shay geyrkii mara maray asamaacu maqal ayaa caadalahu la sinay yacni wuxuu leeyahay waxaan horay usoo sheegnay ficliga ee hayru hulaasi masaadirtiisa dabada marka laga maro laba wasan oo kele ayuu dib u dhigay musanifka intii kale abyaaddii aan soo dhaafnu ku sheegay labadaa wasan waxay ahaayeen sartii mujaradka ahayd ee faclalo ahayd haddeer ayuu sheegay sharta labaadna waxa weeyaan ulaasi hal xaraf lagu siyaadiyey saddex wasan oo qiyaasuu leeyahay afcala iyo facala labadaa waa soo sheegnay ee faacala wasanka la yidhaahdo ayuu dib u dhigay faacaladii ayuu halka ku sheegayaa laba masdar ayaa u qiyaasa faacala ficaal iyo mufaacala oo daraba diraaban wa mudaarabatan qaatala qitaalan wa muqaatalatan in la yidhaahdo sidaa ayaa qiyaasa itaalan in la yidhaahde ya lagu daraana saxiix weeye iyadana oo faacale alifteeda iyo ya loo bedele un weeyaan labadaa wasanoo qiyaasuu leeyahay intaa markuu sheegay kadib baa wuxuu yidhi masaajidta aan kuu sheegay khayru hulaasiga wixii qiyaasa wixii garab marsashaad wey oo samaacdaa la siman qiyaaska oo qiyaasku waxaa garab taagan samaaco masaajid badan oo samaaciyaa jira tamallaqa timillaaqan ayaa ka mid ah tamallaqa wuu isku dhadhajiye timillaaqan isku dhadhajiye macnaa ruuxii isjeclaysiiyeyo isagoon je ruuxa ma jecla laakiin wax jecel ahaanuu iska dhigdhigayaa wey timillaaq baa la yidhaahdaa alaaatu axbaabin faxubu calaaqatin waxubu timillaaqin waxubuhum walqatlu waxubu timillaaqin taasoo kale shaad weeyaan waa kaa masaadirta shaadkay ka mid tahay waxaa masaadirta shaadka ka mid a facala tafciil masderkeeda inuu ku yimaadaa la doonayay tifcaal oo taada ay hoos dhiganta ama ay kordhiganta oo tafcaala shadw qiyaas maaha takraaru ficli ficliga marka uu fara badan yaha la isticmaalaa laakiin qiyaas maaha waman yasil bitifcaalin tafacala walficaala facala faxmidhu bima facala wax saasaa jiraayo laamiyada uu ku yidhaahdo musanifka laftiisa oo faacala in muxuu ahaa ficaal iyo mufaacala labadaa masder buu lahaaye si kale masderka in lagu keeno shaad buu noqonaya facala tafciil buu lahaaye tifcaal iyo tafcaal in lagu keenaa shaad wey tifcaal oo taada ay hoos dhigan tahay shaad weeyaan laakiin sideedaba saddex masderun baaba loo maqlay saddexdaa waxaan ahayn weligeed taada oo kasirsan lama maqlo masderka weeyaani tilqa iyo tibyaan iyo iyo mid kalaa jire tilqa iyo tibyaan iyo adigu saddex masder bay ahayd saddex masderaha samaace saddexdaa waxaan ahayn taada oo kasirsanba lama maqlo oo taada waa la fadxiyaa waxay aan ahayn oo tafcaal baa la yidhaahdaa tafcaasha lafteedaaba shaada ficlaalun ow lifaacala faacala ayuu u sugnaaday alficaalu iyo walmufaacalatu wagayru maa sheegay geyrkii marra soo maray geyrkii asamaacu maqal ayaa caadalahu la sinay wa faclatun limaratin ka jalsa wa ficlatun lihay'atin ka jilsa wa faclatun fa'da la fadxiyo caynta la sukuuniyo limaratin marre ayuu u sugnaaday ka jalsatin weeyaane wa ficlatun fa'da la kasriyo caynta la sukuuniya bihay-atin ayuu u sugnaaday ka jilsatin wey halkanina wuxuu sheegayaa musanifka masderkii maxduudka ah masder maxduud iyo hayrulmaxduud ayuu u qaybsamay maxduudka waxaa loo jeedaa in masderka marre laga dhigo ama hay-a laga dhigo oo masderka in laisku tusiyo hal mar inuu dhacay xadadkaas ama la isku tusiyo xadadka qaabka uu u dhacay iyo hay-ada uu dhacay masderka maxduud baa la yidhaahdaaye ulaasi haddii uu ka yimid faclatun baa u qiyaasa faclatun fada la kasr fada la fadxiyo caynta la sukuuniyo ee waagiisii hore masderka facli ha ku yimaado ama si kale ha u yimaado oo jalasoo masderkeeda juluus uu ahaan jira jalsatun waa in la yidhahdaa hal fariisi jalsata waa jalastu jalsata hal fariisi ayaa fariista waa in la yidhahdaa faclun haddii uu ku imaanayo ulaadigii mucadaha uu yahayna toon baa lagu daraya daraba darbatan hal garaacid ayaan garaaci wey waayahay masderka waa hadduusan horay ta u sii wadanin waagii hore haddii uu ta wadan jiray bal ka waran waaxidaa lagu sifaynaya oo raxima raxmatan raxmatan masderun marrihiisii waaxidaa lagu sifaynayo raxmatan waaxidaaba leedahay si kaloo laisu tusiyaa meesha ma jirto waka hay-adu ficlatun ayuu ku imaanayaa masderka ulaasiga a weeyaane qaabka marka laistusinayo jalastu jilsata alculamaai culamada siday u fadhiistaan baan u fadhiistuu noqonayaa macnihi waagiisii hore masderka facli ha ku yimaado ama keyr ha ku yimaado farqi male waa muxuu ahaa masdarulhay-aha ulaasiga ka yimid ficlatun masdarulmaraha ulaasiga ka yimidna faclatun faclatun waa hadduusan masderkii caadiga ahaa ku imaanin hadduu ku yimaadana waaxidaa lagu sifaynaya waka wamaratu masdar aladii tulaazimuhu bidikri waaxidatin tabduu liman caqal waaxidoo lagu sifeeyaa ninkii caqlile wuu garanayaa mar masderka hadduu faclatun ku imaan jira weeyaane وفعلة وزكاة لمرة مروا أسقنا هذا هل مر سمين ويان كجلسة هل فريسي ويا هل مر ولا فريستو وفعلة وزكاة لهيئة قابك أي أسقنا هذا يسير حدث كودعي كجلسة ويان هيئة فريسي في غير ذي ثلاث بت المرة وشد فيه هيئة كالخمرة المرة مرضي بتاي تابا يكون دهنات في غير ذي ثلاث سد أحمد صاحبه غير كي دحدي سينو دهنات وشد هيئة هيئة بشاد فيه غير ثلاث دحدي سيشاد كتاي كالخمرة يوحي لمدوي يعني يعني وحي هي ثلاثية مصدر كيس محدود كهارقنا يفعلة يفعلة بكيم غير ثلاثية بل كورة غير ثلاثي ما مصدر مرة هدي لقى دونيه masderkii caadiga ahaa unbaa taa lagu daraya ficliga masderkiisii caadiga ah unbaa taa ku dari maruu noqonaya akrama masderka ikraam buu ku yimaadaa ikraamatan unbaad leedahay taabaad ku dari facalo oo karamo oo kale takriim buu ku imaanayaa masderka takriimatan taabaad ku dari taa hadduu sii watayna waaxidatan ayaad ku sifayn oo faclala faclalatunna baa u qiyaasi waa anagay niri فعلانة واحدة ما دحرجته دحرجة واحدة هل مرة صوت روح صوي لولي أي النغنية واحدة القصفين تاهدي وحيمد مستر الهيئة ولقيب غير ثلاثي هيئة لقبا كان من بنانا إن لقا كان سمع لما هو حلوه مغلي ثلاثي للزيادي والمزيد أهين جري مصدر كي زوائد انت لقا قرى فعلة إن لو كان اختمر وثلاثي للزيادي masdarkiisa zawaaidii inta laga guraya khimratun ku keeneen masdarulhayihiisa ikhtamartuhu khimratan waan hagoogtay hay-atu khimrat alculamaai culamada siday u hagoogtaamayaan u hagoogto fii gayri di alaai bita almara almaratu marada xaasilatun waxay ku suuroobi bitaa'i taabay ku suuroobi fii gayri di alaai saddex mid u saaxiibee keyrkii dhexdiisa ayayna ku suuroobi washada waxaa shaada hay-atun hay-a shaada فيه غير ثلاثي لحدي سيشاد كطاهي كالخمرة هي الهجوج شدي وحي لمدة ويا والله أعلم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين كفاعل سو اسم فاعل إذا ذي ثلاثة يكون كغذا وهو قليل في فعلت وفعل غير معدم بل قياسه فعل وأفعال فعلان نحو أشري ونحو السديانة ونحو الأجهري وفعله له فاعل بفعل كالضخم والجميل والفعل جمل وأفعل فيه قليل وفعل وبس مع كسر متلو الأخير مطلقا وضم ميم زائد كسبق وإن فتحت منه ما كان انكسر صار اسم مفعول كمثل المنتظر وفي اسم مفعول ثلاثي يطرد زينة مفعول كآت من قسد وناب نغلى عنه ذو فعيل نحو فتاة أو فتى كحيل أبنية أصباع الفاعلين والمفعولين والصفات المشبهة بها أبنية أصباع الفاعلين اسمك فاعل سيدة الله دسو يو المفعولين اسمك مفعول سيدة الله دسو يو صفات سفوينك أبنية دولة سفوينك المشبهة المشبهة بها اسمك فاعل المشبهة هذا محلها سوء دلالي اسم فاعل اسم فاعل دلالي كفاعل سدا فاعل وكلنا دلالي إذا يكون مركع النقون يويا من ذي ثلاثة سد أحمد صاحب حقي من كيم كغدا الماء بيه أي قلقلي ويا أما غدا وغدا السيء عنتو السيء يوحي لمده يعني وحي ليهي halkani wuxuu ka bilaabaya musanifka ismiga faacil ismiga mafcuul amilatu ee sifa mushabahad sida loo dhiso saddexdaa qayb ismiga faacil wuxuu yidhi musanifku marba haddii uu hulaasi yahay calaa wasni faacil ayuu ku imaanayaa wuxuu u jeedaa sidaasi facala ficliga hulaasiga saddex wasan buu leeyahay waa facalo iyo facile iyo facula facalo mutlaqa mucaddaheeda iyo laasimkeeda labadaba la isku daray iyo faacilo mucaddaheeda faacil ayaa wada qiyaasa facalo mutlaqa laasim iyo mucaddo midkay doontaa ha noqoto iyo faaciloo mucaddoo mafcuul qaadanaysa faacil baa u wada qiyaasa ee labadaa qayb waxaan ahayn facalo mulaqa iyo facilo mucadda waxaan ahayn ismigooda faacil si kalu ku imaan doona ee ismiga faacilee facalo mulaqa mulaq waxaa loo jeedaa mucadd ay tahay oo mafcuul bay qaadanaysa sida daraba oo kale weeye daarib baad leedahay laazimkeedii waa lamid sida dahaba iyo kharajo iyo wixii lamid ah zaahid iyo khaarij baad leedahay faciiloo mafcuul qaadanaysoo mucadda ah sida fahime iyo calime iyo wixii la mida faahim iyo caalim ayaa u qiyaasa shariba shaarib ee labadaa qayb waxaan ahayn facalo mutlaq iyo faciilo oo mucadda waxaan ahayna si kaluu ku imaan doonaa sidaas u jeedaa maali sugu dhalaali isma faacilin ismi faacil dhalaali ka faacilin sida faacil oo kale u dhalaali oo daarib iyo qaatil iyo sidaa ku keen idaa yakuunu ismigaa faacil marka uu ahaanayo min dii alaaati saddex miduu saaxiibi xaggii mid ka yimid ka hadaa mucadda iyo laazim labada waa loo isticmaalaa hadalmaau biyihii baa qulqulay iyo qada sabiya sabigii buu qada siiye cunta siiyey haadin buu labadaba ismiga faacil ku imaanaya wa huwa qaliilu fii facultu wa facil hayra mucaddan bal qiyaasuhu facil wa afcalun faclaanu naxwu ashiri ونحو سبيانها ونحو الأجهري وهو فاعل كقليل ويريهي في فعلت إيا وفعلا لبدا أيكو يريهي غير معدا معدا غير كي حالو يهي بل قياسه قياس اسم فاعله بل قياسه قياس اسم فاعله اسم جيس فاعل قياسكي فاعل وي وأفعال وي وفعلان وي نحو الأجهري وأفعال وي وفعلان وي نحو أشير يوحي لمدو ونحو سديان وي ونحو الأجهري يوحي لمدو يعني وحلي هي اسمك فاعل ثلاثي فاعل كوكين فيتي هور السيدة أيوك سوشين وحان نرى اسمك فاعل ulaasiga faacil wuxuu ku imaanayaa facaloo mulaqa iyo faciloo mucaddaa labadaa waxaan ahayna faacil kuma imaanayaan qiyaasnima si kaley u imaanayaan arrinkaasu sii caddeeyo wuxuu yidhi ficliga facale iyo facile iyo facula haddii uu yahay facula haddii uu yahay laazim mooye weligeed wax kale ma noqon facile haddii uu yahay laazimna uu yahay iyo mafcuul uusan qaadanaynin labadaasi faacilka qaliil buu ku yahay wahuwa qaliilu fii faciltu waa facil hayra mucadda faacilku wuxuu qaliil ku yahay ku yar yahay facula mucadda mooye laazim mooye mucadda weligeed ma noqon iyo facilo laazima labadaa qaliil buu ku yahay oo labadaa isku wada faacil sidee u imaanaya facilada saddex wasanoo qiyaas bay leedahay laazimkeedii weeyaane wasanka hore ficliga maadiga sidiisa in loo keeno oo faaciilun la yidhahdo faacila fa huwa faaciilun sida farixa fa huwa farixun wasanka labaad waxa weeyaan afcal in lagu keeno xamira fa huwa axmar wasanka saddexaadna waxa weeyaan faclan in lagu keeno sakira fa huwa sakraan la yidhahdo saddexdaa wasan ayuu qiyaas u leeyahay ismiga faacil ee facilada laazim xaqiiq ahaan ismi faacil ma ahan kani waa sifa mushabbaha laakiin musanifka wuxuu isku darayaa ismiga faacil iyo sifada mushabbahada ee faacilo laazima saddex wasan ayaa u qiyaasa ismigeeda faacil saddexdaa wasan faciilada macno ay faa'iidayni bay ku kala imaanayaan faciilada haddii ay faa'iidayso carab hayru mustaqirin shay sifoo ruuxa ku soo dariyey isla markaana aan sugnaan dooninoo zuulayo shaygan sifo gadaal ka yimid wey wasfiganna wasfi sugnaanaya ma aha faciilun baa u qiyaasa sida fariixa ninkii waa farxay fa huwa fariixun ilaa faraxa waxa mar walba joogaya ma aha ashiira waa kibray ninku fa huwa ashiirun batila fa huwa batil sidaa la yidhaahdo afcal ismiga faacilee ficilo laazima wuxuu ku imaanayaa laba arrimood midun haddii ay tusto midib haddii ay tusto afcal buu ku imaanaya sida xamira fa huwa axmar bayida fa huwa abyad sawida fa huwa aswad midib haddii ay tusto afcal buu ku imaanaya waxaa kale shay khilqadoo ruuxa ku samaysan haddii ay tustaana weliba shaygaa khilqadaa afcaalu lxula waxyaabaha quruxda ama fool xumada midku doonaaba ha noqdo haddii ay tustaana afcal buu ku imaanaya sida dacija fa huwa adca xawira fa huwa axwa cawira fa huwa acwa afcal labadaa jeer ayuu ku imaanaya macnaha ficilada haddii ay midib tusto iyo haddii ay afcaal afcaalulxula haddii ay tusto afcal ayaa u qiyaasa faclan ficilo ismigeeda faacil wuxuu ku imaanayaa marka ay laasimka tahay haddii ay tustay imtila wax buuxsamay ama xaraaratulbaatini calooshoo gubanayso labadaa midun haddii ay tusto imtila ay tusto ee rawiya waa dherge fa huwa rayaan baad leedahay wuu dhergo waa biyuu ka dhergo waa cokonaaday ama xaraaratulbatni haddii ay tusto sida caisha wuu oome fa huwa caishaan baad leedahay saddexdaa wasan ayay qiyaas u leedahay saddexdaa wasanna sidaasay u kala yimaadaan wa huwa ismigii faacile faacil ku imaanayey qaliilu waa yar yahay fii facultu facula ayuu ku yar yahay iyo wa facila hayra mucadan facilaha mucada keyrkii xaaluu yahay bal qiyaasuhu qiyaasu ismi faacilihi damiirkan wuxuu u noqonayaa facilada dambe bal qiyaasuhu qiyaasu ismi faacilihi facilada ismigiisa faacil qiyaaskii faciilun weeye wa afcaalun weeye wa faclaanu wey wuu mithaaliyey naxwu ashir weeye ashira rajulu ninkii waa qooqay fa huwa ashir wa naxwu sadyaana weeye sadya wuu oomay fa huwa sadyaan mid ooman wey wa naxwu ljhari indha fiixduu yeeshay jahira rajulu fa huwa ajhar wa faclu lowlaa wa faciilun bifaculka bakmi waljamiili walficlu jamuul وأفعل فيه قليل وفعل وبسوى الفاعل قد ينا فعل وفعل iyo وفaعيil labadaa waزن أwlaa kuwa ku haboon weeyaan bfacul faculay ku haboon yihiin kabakmi iyo واljamiili weeyaan واlficlu ficligana jamulow وأfعal waزنka afcal la yidhaahdaa iyo وفaعal labadaa waزن qaliil kuwa yar weeyaan فiihi faculaday ku yar yihiin wabisiwa alfaacili waqad yuqnaa facala facala in loogu kaaftoomaa suurowdaa bisiwa alfaacili faacil waxaan ahaynba yani wuxuu leeyahay faciiladii laasimka ahayd saddex wasan bay ku timid faculo laazim mooye wax kale ma noqoto ismiyada faacil laba wasan ayaa u qiyaasa labadaa wasan waxa weeyaan faclun iyo faciilun labadaa wasan ayaa u qiyaasa sacuba shayu shaygii waa adkaaday fa huwa sacbun la yidhaahdo karuma rajulu ninkii sharaf buu yeeshay fa huwa kariim la yidhaahdo oo facli iyo faciil labadaa wasan ayuu qiyaas u leeyahay labadaa wasan waxaan ahayn in lagu keenaana shaad weeyaan waxyaabaha shaadkeena facal ayaa ka mid ah afcal ayaa ka mid ah intaa harkuu sheegay kadib baa wuxuu yidhi facaladii mutlaqnimo faacil in loogu keeno la doonayo facaala mucadaheeda iyo laasimkeedaba faacil inuu ku yimaadaa la doonaya faacil waxaan ahayn inuu ku yimaadaabaa laga yaabaa marmar oo facalo faacil inaan lagu keenine si kale lagu keeno sidaa kale lagu keenayana shaad weeyaane qiyaas ma aha yusmac walaa yuqaas waa la maqlayaa lala qiyaasanayo waxaa ka mid ah taaba fa huwa ayib khafa wuu fududaaday fa huwa khafiif la yidhaahdo waa la maqlayaa lala qiyaasanayo wafaclun fada la fadxiyo caynta la sukuuniyaa iyo wafaciilun labadaa wasan owlaa waxay ku haboon yihiin bifacula faculay ku haboon yihiin ka bakmi weeyaan dakuma shayu shaygiibaa weynaaday wuu cayilay fa huwa bakmun waljamiili weeyaan jamulo shayu shaygii wuu quruxsanaaday fa huwa jamiil waalficlu ficligana jamulo weeye mid jamala ayuu ka ixtiraasaya wa afcalun wasanka afcal la yidhaahdaa iyo wa facalun wasanka facal la yidhaahdaa qaliilun labadaba kuwa ku yar weeyaan fiihi faculaday ku yar yihiin oo facula afcal iyo facal inuu ismigeeda faacil ku yimaadaa qaliil weeye waa si la arki wa bisiwa alfaacili waqad yuqnaa in loogu kaaftoomaa suurowdaa facala ficligii facalaha bisiwa alfaacili faacil waxaan ahayn in loogu kaaftoomo oo ismigeeda faacil faacil aan lagu keenine wax kale lagu keenaa suurowdaa شدوي وزينة المضارع اسم فاعل من غير ذي ثلاث كالمواصل مع كسر المتو الأخير مطلقا وضم ميم زائد قد سبق وإن فتحت منه ما كان انكسر صار اسم مفعول كمثل منتظر وزنة المضارع وموازن المضارع مضارع من وزنه ويان اسم فاعل اسم فاعل اسم فاعل من غير ذي ثلاث سدح مد صاحبه غير كي كيم كالمواصل يوحي لمد ويان مع كسر متلو الأخير حرف قدم بكسره معي للقب أي وزن يعني مطلقا حال يهي مثل إطلاق iyo waضami miimin miim godidii miimka oo zaa'idin zaa'ida miimka oo qad sabaqa awalka yaallee hormaray wain fataxta haddii aada fadxiso maa wixii kaana ahaa in kasara mid kasroon minhu ismiga faacil xaggii xaal uu ka ahaday saara wuxuu noqonayaa isma mafcuulin ka mitli lmuntadar iyo wixii lamida weeyaane halkanna wuxuu sheegayaa ismiga faacil ee ulaaiga ayuu ka soo baxay hayru ulaai ismigiisa faacil iyo ismigiisa mafcuul ayuu israaciyey wuxuuna yidhi ismiga faacile hayru ulaai ulaai waxaan ahayn waa rubaaci iyo khumaasi iyo sudaasi ismigiisa faacil ficliga mudaariciisii u raadi mudaaricii marka aada soo hesho xarfulmudaaracada meesha ay taalla miim godan dhig awalka kelimada miim godan dhig qabla alaakhirkana kasri hadduu horay u kasrisanaana waa khayr hadduu kasrisnayna hadeer kasri khalaas ismi faacil buuba noqonaya oo ficligii mudaaricun baa laba shaqa ka qaban awalkood miim godan u dhigto iyo qabla alaakhirkood kasriso miaal daxraja mudaaricu yudaxriju buu noqonaya ya-da meesheeda miim godan dhig qabla alaakhirkana wuu kasrisnaayo kasriga u baaqiye mudaxrijun ismi faacil buu noqon istakraja yastakrij mustakrij tacallama yatacallamu yada meesha ay taalla miim gudan dhig qabla alaakhirka waa fadxisan yahay ee kasri mutacallim ismiga faacilee hayru hulaasiga labadaa arrimood ayaa laga qabanayaa mudaarica ismi faacil buuba noqonaya ismigiisa mafcuul ismigaa faacil laftiisa ubaad keeni qabla alaakhirkii la kasrinaya ubaad fadxin ismi faacil buuba noqonaya sida mutacallim laamtii hoos dhigneed ubaad kasrini mutacallam ismi mafcuul bay noqoni mustakrij raadii kasrisneed ubaad fadxini mustakraj ismi mafcuul ayuu noqonayaa wakaa qiyaaska weeyaan wixii sidaa garabmaraashaad wazinatu lmudaarici wasmu faacilin ismi faacil ismiga faacil oo min gayri di alaai saddex midu saaxiibee yeerkii xaggii ka yimid zinatu lmudaarici muwaasinu lmudaarici mudaarica mid u wasnoomo weeyaanoo mudaaricuu la wasan yahay kalmuwaasil lafdiga muwaasil oo kale waasila wuu xidhiiriyey fahuwa muwaasilu mid xidhiirinaya weeyaan kalmuwaasili kii xidhiirinaya maca kasri matluwi lakhiiri aakhirka kan ku xigaa kasrihii micii lala qabo muطlaqan xaaluu yahay mid la iطlaaqay waagii hore hasii kasrisnaado ama yuusan kasrisnaane farqi male iyo wadami miimi miim damihii lala qabo miimka oo zaa'idin zaa'ida kelimada aad ku soo dartay miimka oo qad sabaqa awalka yaalla wain fataxta haddii aada fasiso minhu ismiga faacil xaggii xaaluu ka ahaado maa xarafkii kaana ahaa in kasara mid kasoon qabla alaakhirkii weeyaane haddii aada fasiso saara wuxuu noqonayaa ismi isma mafcuulin ayuu noqoni ka mitli lmuntadar weeyaan almuntadaru kii la sugayay ee qabla alaakhirkii la kasrin lahaa da'da weeyaane unbaa loo fadxiyey ismi mafcuul buu noqday wa fi ismi mafcuuli hulaaثiyi barazinatu mafcuulin kaati min qasad wa barada waxaa qiyaasoobay zinatu mafcuulin mafcuul wasankii ayaa qiyaasoobay fi ismi mafcuuli hulaaثiyi hulaasiga ismigiisa mafcuul ayuuna u qiyaasoobay ka'aatin mid yimid weeyaan min qasada qasada xaggeeda ka yimid ismigii faacilee ulaaiga ismigii faacile hayru ulaai ismigii mafcuule hayru ulaai intaa ayaan ka soo baxnay halkani wuxuu sheegayaa ismiga mafcuule ulaaiga ismiga mafcuule ulaaiga qiyaas ahaan mafcuul ayuu ku imaanayaa min awalihi ilaa akhiri facale iyo facile iyo facuulo midkuu doonaa ha noqdo waa haddii facuulada waa laga dhisayaa ismi mafcuul ba la yidhaahdo mafcuul ayuu ku imaanayaa iyadoo aan la kala qaadin waxyaabaha sidaa garabmaraana shaad buu noqonaya sida madruubun iyo maqtuulun iyo makhruujun bihi iyo wakaa وفي اسم مفعول وطرد وحا قياسه بي وزنة مفعول مفعول وزن كي ايا قياسه بي وزن كا مفعول ايا قياسه في اسم مفعول ثلاثي ثلاثي اسم جيسا مفعول ايونا قياس يهي وذلك كآت من من يمد ويان كاسم مفعول ويان آت يمد من قصد قصد حق هذا كيمد فهو مقصود بعض الأهل مثل وقصديه والناب نقلا عنه ذو فعيل نحو فتاة أو فتى كحيل والناب وحا نائب نقريا نقلا من جهة صورين وحا نائب النقر عنه عن مفعول مفعول وحا كان نائب نقريا ذو فعيل فعيل مثل صاحب نحو فتاة أو فتى كحيل يوحي لمدى ويانه يعني وحي ليه اسمي مفعول ثلاثي مفعول يا قياس سماع يا وحا الله مقلي فعيل إذا لو كان miya mafcuul ee ulaaiga ka yimid mafcuul ayaa qiyaas ahayde mafcuul inta lala garo maro faciiliyoo lagu keenay ayaa la sida jariixin iyo kaxiilin iyo qatiilin iyo wixii lamida ismigaa mafcuul ee faciil ku yimid mudakerka iyo mu'anafka ayaa ku siman shan wasan oo baabu taaniidu musanifka ku keeni doono mudakerka iyo mu'anafka ay ku siman yihiin ayuu ka mid yahay macnaha taawtaaniis in la geliyaa ma banaano oo waxaa la dilay islaan haddii ay tahay qatiilatun in la yidhaahda ma banaano qatiilun in la yidhaahda laazima waa haddii mawsuufka la garanayo ama mawsuufka haddii aan la garanaynin taa in lagu daraa laazim bay noqonay ee mawsuufka in la garanayaa laazima waka wanaaba waxaa naaib noqday can naqlan soo raritaan waxaa naaib ku noqday canhu can mafcuulin mafcuul waxaa ka naaib noqday duu faciilin sifada mushabbahada abniye ahaan ismiga faacil ayuu ku dhex daray halkana wuxuu sheegayaa sida ay u camalfalayso iyo macnaha ay faa'iideeyiin wuxuu yidhi ismiga sifada mushabbaha almushabbahatu waxaa loo leeyahay ismi faacil ayaa lagu shabahay waxayna ka shabihi ismiga faacil macnaha uu faa'iideynaya macno lamiday faa'iideyni oo ah xadad iyo axadka ku sifoobay xadadka ayay faa'iideyni tadkiir iyo tacniif iyo tasniye iyo jamac bay aqbali iyo ifraad ayay aqbali sida ayay ismiga faacil u shabahaday waxayse kaga bedelan tahay ismiga faacil xuduud iyo tajadud ayuu macnihii tusiyaa saddexda wakti mid uun wakti lasoo dhaafay mid hadda la taagan yahay ku hadda kadib dhici doono amaa sifada mushabbahada waxay tusaysaa istimraar wax la yidhaahdo waxan inuu joogo markaa inuu daa'imsan yahay ayay tusi inuu go'i doono iyo meel uu ka soo bilowdo iyo tusi mayso macno ahaan sida ayay uga bedelan tahay waxaa kaloo uga bedelan tahay ilaa toddoba wej bay kaga bedelan tahay toddobadaa weji kaga bedelan tahayna musanifka waa tirinaya wuxuu ka bilaabay faacilkeeda in loo idaafeeyaa bannaan ismiga faacil faacilkii in loo idaafeeyaa ma bannaano oo daaribun zaydun camran daaribu zaydin inaad tiraahday zaydkii faacilka aha mudaafu ilayhinimo aad ugu jirtaa ma bannaano sifada mushabbahada ese waxaa bannaan faacilkeeda inaad u idaafayso kastoo marka aad u idaafayna isnaadka laga wareejinayo oo waxoogaa faacilnimadii inta laga yar bedelo tashbiihan bilmafcuuli bihi lagu nasbinayaa haddii uu macrifo yahay nakire haddii uu yahayna tamyiiznimo lagu nasbinayo markaa kadibna loo idaafaynayo laakiin xagga macnuhu faacil ka yahay waxyaabaha ismiga faacil ay kaga bedelan tahay ayuu awal u yahay sifatun khabar muqadame weeyaan almushbiha tuda dambe ayaa mubtadaa المشبهة تنشبهلي اسم الفاعل اسم فاعل شبهلي صفة صفة وهي صفة تحسن لونا جستي جر فاعل فاعل جريدي معنى حق معناها فاعل كابها صفة الوجر وصوغها من لازم لحاضر كظاهر القلب الجميل الظاهر وصوغها دلالين تيدا ايا لونا جستي من, من لازم لازم لك دلاليه لحاضر حاضرنا الله دلاليه وذلك كظاهر القلب قلبي منك وظاهر كيهي جميل الظاهر ظاهر كينا وقرح سيهيوي الصفة المشبهة وحيابها اسم وفعليك يبدل انت يواحا كاملة فعلك لقد دلاليه وإنه لازم يعني فعل معدى إن لقد دلاليه ما بنانه هدي أن معدها في أجريها مجرى لازم أن لقد دلاليه oo ficliga mucadaha macna majra laazim haddii la socodsiiyaa waa laga dhawaalin karaya macnaha mas-uulkiisii baa nasyan mansiyan oo la iska halmaamay ee in laga dhalaaliya way bannaan tahay laakiin isagoo toos mas-uulu bihi u qaadanaya ficliga mucadaha in laga dhalaaliyaa ma bannaana jumhuur baa sida wada bacdi yaroo naxwiyiinta ka midaa bannaynaya laba mafcuul hadduu nasbinayana waa laisku waafaqsan yahay inaan laga dhalaalin karin ficliga laga dhalaalinaya waa ficli laazimi waa inuu yahay iyo ficli mafcuul qaadanaya waa inuusan ahayn waa xugum labaaday ismiga faacilkaga bedelan tahay xugum saddexaaday ismiga faacilkaga bedelan tahay xaadir bay tustaa macnaha istimraar bay tustaa iyo wax markaa taagan ee wax la soo dhaafay iyo wax hadda ka digdici doono ma tusto ismiga faacilna saddexda waqtiba wuu tusi karaya waa arrin saddexaad ay kaga bedelan tahay waxaa arrin afraad ay kaga bedelan tahay musanifkana uu ishaaray ismiga faacil waxaa laazima ficliga mudaaric xarakaadka iyo sakanaadka inuu ka waafaqo meelaha ismiga ee mudaarica uu ka xarakaysan yahay ismiga faacil waa inuu xarakaysnaadaa mudaarica meesha uu ka reeban yahayna ismiga faacil waa inuu reebanaadaa iskuma garabmari karayaan sida daraba yadribu yadribu awalka waa xarakaysan yahay aanigana waa reeban yahay aalikana waa xarakaysan yahay raabicana waa xarfulicraab ismigiisa faacilna waa lamid daarib awalka waa xarakaysan yahay aanigana waa reeban yahay aalika waa xarakaysan yahay raabicana xarfulicraab waxoogaha iclaal yar haddii u galo inay isyar khilaafaan way surowdaayo yaquumu iyo qaa'im oo kale laakiin yaquumu wuu asalkii ahayo isaguba taaniga waa u reebanaa asalkii ismiga faacil sulaasi iyo hayru sulaasi mid kastaba ha ka yimaado mudaariciisa xarakaadka iyo sakaraadka inuu ka waafaqaa laazim sifada mushabaha laazim maaha bal inayna waafaqin baa oo badan inay waafaqdo way suuroobi kartaaye daahiriilqalbi idin kugu miisaaniyo inayan waafaqinna waa sida faraha badan oo jamiilka iyo wixii lamida weeyaane afar xugumay ismiga faacilkaga bedelantahay ayuu halkaa ku sheegay axkaam kale lagu soo wadaa wasawquhaana icraabo badan ayaa ku bannaan ustuxsina ficligaa majhuulka loo dilayay naa'ibulfaacilkiisa jaruda weeyaan jarudaa in lagu cadfaa bannaan oo la yidhaahdo ustuxsina waxaa la wanaajistay jaru faacilin faacil jarid wasawquhaa sifada mushabbahada dhalaalinteeda ayaa la wanaajistay min laazimin ficli laazime laga dhalaaliyo lixaadirin wax markaa taaganna loo dhalaaliyo waxaa kaloo bannaan wasawquhaa mubtada inta laga dhigo khabarka in la hadfo oo wasawquhaa dhalaalinteeda min laazimin laga dhalaaliyo lixaadirin loo dhalaaliyaa waajibu waxaa kaloo bannaan min laaziminta in khabar laga dhigo wasawquhaa dhalaalinteeda kaainu wuxuu ahaaday min laazimin wax markaa joogo ee waxna ficli laazima lixaadirin wax joogana loo dhalaaliyo wadaalika ka daahiri lqalbi qalbigii midka uu daahirka yahay jamiili daahiri daahirkiisana wanaagsan yahay وعمل اسم فاعل المعدى لها على الحد الذي قد حدى وعمل اسم فاعل المعدى وعمل اسم فاعل الفعل فعل اسم جيس فاعل فعل المعدى مفعول تلابية عمل كيس يا الله اسم هذا مشبه هذا وصلنا على الحد هذا يوصلنا الذي حتى قد حدى اللوس حدي اسم فاعل هل كمفعول نسبين كري او ضارب زيدنها siduu u camalfali jiray iyo shuruudii uu ku camalfali jiray ayay sifada mushabbahada ku camalfali macnaha wuxuu u jeedaa sifada mushabbahada hal mafcuulu bihi ka badan ma nasbin karto waxa ay nasbinina tashbiihan bilmafcuulu bihi weeyaane mafcuulu bihi fiican ma aha weliba waa hadduu macrifo yahay nakira haddii uu noqdaana tamyiiznima baa lagu nasbinayaa oo marartu birajulin xasanin wajhan wajhan tamyiiznima lagu nasbina haddii uu macrifo yahay oo wajhuhu arrintu ay wajhahu arrinta ay tahayna tashbiihan bilmafcuuli bihi mafcuuli bihi lagu shabahayo ayaa lagu nasbini shuruudana waxay kala mid tahay ismiga faacil oo sifada mushabbahada al haddii ay wadataa waa bilaa shart al haddii ay wadaninna laba shardi buu ismiga faacil ku camalfali jiray labadii shardi mid baa laga goynayaa sifada mushabbahada hal shardi ayaa loo shardinay ictimaad kale ayaa loo shardinay oo inay haysato macnaheeda waa inuusan maadi noqonin loo shardin maayo waayo macnaheeda maadi maba noqdo oo macnaheeda wax markaa taagan ubabay tustaaye maadi maba tusto taa loo shardin maayo ee waxaa loo shardinayo ictimaad waa inay haysato oo nafyi iyo istifhaam iyo waa in laga hormariyaa waxyaabihii aan soo marray wadkaas wa camalu smi faacili lficli ficli ismigiisa faacil camalfalkii ficligii almucadda mafcuul la gaarsiiye camalfalkii uu camalfali jiray ismigaa faacil ayaa kaa inuu lahaa sifada u sugnaaday cala alxadfi xad ayuu ugu sugnaaday alladii xadkii qad xudda loo soo xadeeyey wixii alwataa wa bilaa shardi al haddayan wadaninna ictimaad inay haysato ayaa la shardinayaa odka وسبق ما تعمل فيه مجتنب وكونه ذا سببية وجب وسبق ما الذي شيء هرمركي تعمل أي قعب الفضل استفاد فيه ماك سبقه هرمركي مجتنب ولا فقان وكونه معمول أهانشه ذا سببية سبب صاحب أبو يهين وجب واجبا ويان يعني وحو ليهي سفادة مشبهة استغفاء فضبط قم بيك قبل انتهي مالك toddobadii xugum afar xugum ayaan soo sheegay xukumka shanaad ee ismiga faacil iyo sifada mushabbahada ay ku kala bedelan yihiin ismiga faacil macmuulkii in la hormariyaa waa bannaan yahay mas-uul bihigii in laga hormariyaa bannaan oo zaydan ana daaribun in la yidhaahdo waa bannaan tahay sifada mushabbahada macmuulkeeda in la hormariyaa ma bannaana macmuulka lagu sheegayana waa kan ay ku nasbini tashbiihan bilmafcuuli bihi macmuulada kale sida daraf iyo jaar iyo majruur iyo waxyaabaha kale xaalo ay ku camalfali iyo kuwaasi waa laga horumarin karaa dhib ma leh waayo ismiga faacil kagama dayanayso kuwa ee waxay kaga dayanay ficliga tashbiihan bilmafcuuli bihi shayga ay ku nasbinibay ismiga faacil kaga dayan ismiga faacil kan ay kaga dayaniyo tashbiihan bilmafcuuli bihi lagu nasbiya in la horumariyaa ma banaan waa xugum shanaad ay kaga bedelan tahay ismiga faacil xugum lixaad ay kaga bedelan tahay ismiga faacil kan ay nasbini waxa ay ku camalfali sababi waa inuu noqdaa ajnabi ma noqon karo sababi waxaa loo jeedaa shayga iyada ku sifoobaya ee ka horeeya mawsuufkeeda ah macmuulka ay ku camalfali damiir mawsuufka u noqonaya waa in loo idaafeeya oo waa in la yidhaahdaa marartu birajulin xasanin wajhuhu ama wajhahu oo haadaa waa in rajulka haadaa u noqonay waa in loo idaafeeya waxaa banaaneen in la yidhaahdo marartu birajulin xasanin wajhun ama wajhan inta la yidhaahdo tashbiiha bilmafcuuli bihi lagu nasbinaya wax banaan maaha waayo sababi waxaan ahayn ma nasbin karayso ismiga faacil sababina waa ku camalfali karaa hayru sababina waa ku camalfali karaa waxaa banaan in la yidhahdo marartu birajulin daaribin abaahu in la yidhaahdo waa banaan tahay daaribin aban keli in la yidhaahdo ama daaribin rajulan in la yidhaahdaana way banaan tahay صفada mushabahada asababi waxaan ahayn ku camal fali mayso waa xugum lixaad ay kaga bedelan tahay ismiga faacil xugum toddobaadna wuu soo waday وسبق ما الذي شيء هرمركي تعمل أي كعمل فالاستفادة فيه ماغا هرمركا هو هرمرا مجتنب ولا فقاري وحبنا معها معمولك وشيء جنا وكان تشبيها بالمفعول به لو نسبنا وكونه معمولك أهانشه ذا سببية سبب صاحبه إياه وجب واجب ويا ضميرك وإن له إضافية أما أو ضميرك كما إذا وإن له إضافية وإن ألق لي ضميرك هذه لك حذف عند البصريين عند الكوفيين مية هاي نوكا ولا أرجو بنيج فارفع بها واصب وجرها مع ال ودون المشروبة ال وما اتصل بها مضافا أو مجردا ولا تجول بها معارة من الخلاء ومن إضافة لتاليها وما لم يخلو فهو بالجواز والصمة فارفع رفعي بها صفة وحق رفعسة وانصب النصب ووجه الرجر مع الأل إذا حل أيتهي ودون الأل أنت إذا حل أيتهي مصحوبة المدر لساحب يقول رفعي كل نصب كجر وما شيء كل رفعي كل نصب كجر اتصل كحيقة بها صفة كحيقة مضافا حال يهي مثل إبافي أو مجردا حال يهي مثل قوي ولا تجر هذا جرين بها صفتها كجرين سوما مع المعيدة حال أيتها سوما اسمها كجرين نقول خلا خالئة هذه من الأل كخالئة يو من إضافة إضافين كخالئة هذه لتاليها كان كحيق الله إضافي وما وحي لم يخلو عن خالي نغنين فهو كاوسيما ولا علامية بالجواز بنانية يلو علامية هل كان ينوحوا كهذا يا مصنفك صفة مشبهة أمرك يا عمل فلي أحوال إلى ذحي أحواش إذا وحلة جارسية وحاوصك يا إلى لحي صد سورة قسمة عقلية ذا أيانا لحي صدك سورة سورين كريش لحي صدك سورة صحيح موضعها بعض من صحيحين أفر سورة أيان صحيحين oo laba iyo soddon suuro ayaa saxiixa lix iyo soddonkaa suura siday u imaanayaan waxa weeyaan sifada mushabbahadaha sideedaba waxaa bannaan al in la geliyo in laga daayaana way bannaan tahay masal sifada mushabbahada waa jamiil iyo xasan iyo dariif iyo daahir iyo wixii lamid a alxasan in la yidhaahdo al la geliyaa way bannaan tahay asha in laga daaya xasanuun keli la yidhaahdaana way bannaan tahay waa laba suura sifada labadaa suuraa ka surowda macmuulkeedana lix suuraa ka suurooba macmuulka ay ku camalfalin lix suura ayaa ka suurooba lixdaa suura ee ka suurooba macmuulka waxa weeyaan macmuulka ay ku camalfalaysaa al inuu wato al iyo idaafa labadaba inuu ka qaawan yahay ismi al wataa in loo idaafeeyo ismi al iyo idaafa labadaba ka qaawan in loo idaafeeyo damiir in loo idaafeeyo mawsuufka u noqonayo damiirka mid loo idaafeeyo in loo idaafeeyo afarta lixdaa suura ayaa ka surowdaa macmuulka lixdaa suura waxa weeyaan macmuulka al inuu wato oo la yidhaahdo alxasanu lwajhi ama xasanun alwajhu sidaa al in loo geliyo macmuulka al iyo idaafa labadaba in laga qaawiyo wajhun la yidhaahdo maye mid al wata in loo idaafeeyo oo wajhul abi la yidhaahdo mid al iyo idaafa labadaba ka qaawan in loo idaafeeyo wajhu abin la yidhaahdo macmuulka in damiir loo idaafeeyo oo wajhihi la yidhaahdo macmuulka ismi daahira inta loo idaafeeyo ismiga daahirka ee damiir in loosii idaafeeyo oo wajhi abiihi la yidhaahdo lixdaa suuro ayaa waxaa ka suuroobaa macmuulka sifadana laba suuro ayaa ka suurowda sifada labadeeda lixda ku dhufo laba iyo toban bay noqonayaan laba iyo tobankaa suura macmuulka icraabka uu qaadan karaya saddex saddex icraab ayuu noqon karaya waa saddexdii icraabee ismiga uu qaadan jiray marfuuc iyo mansuub iyo majruur buu noqon karaya marfuucun in la rafciyo faacilnimo lagu rafciyo in la nasbiyo tashbiihan bilmafcuuli bihi ama tamyiiznimo lagu nasbiyo in la jaro mudaafu ilayhinimo lagu jaro saddexdaa icraab buu qaadan karaya saddexdaa icraab laba iyo tobankii ku dhufo lix iyo soddon suura isla noqonayaan lix iyo soddonkaa suura afar suura ayaa mumtanicahon suuroobi jiray afartaa suura waxa w afartuba sifadaa al wadatay afartu suuro mumtanica afartuba afar ay sifadaa al wadato wey sifadiioo al wadato ismi al iyo idaafa midna aan wadanin in loo idaafeeyo lagu jaraa ma banaano waa hal suura oo alxasanu wajhi la yidhaahdo ma banaano waayo mudaaf al in la geliyo mudaafu ilayhina al usan wadanin wax bannaan maaha waa kow suurada labaad sifadii al bay wadata macmuulkii alma wata laakiin waa la idaafeeyo ismi al iyo idaafa midna aan wadanin ayaa loo idaafeeyey oo waxaa la yidhi alxasanu wajhi abin iduna wax bannaan maaha suuradaa saddexaad macmuulkii alma wata sifadii albay wadataa macmuulkiina waa mudaaf ilayhi alma wata ee suurada saddexaad sifadii al ayay wadata macmuulkii alma wata waata idaafaysanyahay waxaana loo idaafeeya damiir mawsuuf u noqonaya mawsuufkana alma wata waxaa tiri malastu birajulin alxasani wajhihi oo weji alma wata damiir baase loo idaafeeye damiirkana mid aan al wadanin buu u noqonayaayoo rajulkii ah suura saddexaadoo mumtanica wey suuro afraadee mumtanica sifadii albay wadata macmuulkii alma watee ismi daahir ayaa loo idaafeeyey ismigaa daahirkaa damiir loo sii idaafeeye damiirkaana mid al wata uma noqonayo afartaa suuro ayaa mumtanica misaalkuna wuxuu noqonayaa marartu birajulin alxasani wajhi abiihi afartaa suura mumtanic weeyaan laba iyo tobanka suurae kalena waa saxiix afarta baxalwada lix iyo tobankaa suura lix iyo soddonkaa suura ayuu musanif ka ishaaray ibnu caqiilkana sida lix iyo soddonkaa suura ayuu sidaa u sharxay suurooyinka mumtanicna sidaa ayuu u sheegay hudariga wuxuu gaarsiiyey ilaa muxuu ahaa kun iyo afar boqol iyo googo ayuu afar iyo toban kun iyo googo ayuu gaarsiiyey intuu waxoogaa isku dardara meel ka keenay ayuu isla gaarsiiyey intaasi oo afar afartan iyo afar suura mumtanicu ka dhigay laakiin intanu bay isla soo noqonayaan wax saa usii dhib badan ma aha فارفع بها وانصب وجر مع الودون المصحوبة الوما اتصل بها وما اتصلت بها لفظigaasi waxuu ka mid yahay axkaamta sifada mushabbahada ay khaaska la tahay waa xukumkii toddobaad ee khaaska la ahayd macnaha sifada mushabbahada iyo macmuulkeeda laba kala faslin karo wey in la kala dhexgalee dhexda loo galaa wax bannaan ma aha ismiga faacilisa macmuulkiisa in marfuuciisa in laga fasliyaa way bannaa ama mansuubkiisa mafcuulkiisaba in laga fasliyaa way bannaanay sifada mushabbahada inuu ku xigaa laazima lama faslin karo suurooyinka marka sida loo soo saaray farfac iyo insib iyo jura saddexda ficliba waxay ku tanaasucayaan masxuuba ayay mafcuulu bihinimo ugu tanaasucayaan mse kan dambaasini kuwa horena waad ka xadfi calaa ariiqi lbasriyiina in caamilaan iqtabaya fi ismin camal qablu falilwaaxidi minhuma alcamal wtani wlaa cinda ahli basra waa nagii soo maray farfac rafci bihaa sifada mushabbahada waxaad ku rafcisaa wansib nasbi oo wajurra jar maca al almaceeda xal ay tahay sifada wa duuna al al la-aanteeda xal ay tahay sifada sifadiioo al wadato ama aan wadanin waxaad ku rafcisaa ood ku nasbisaa ood ku jartaa masxuuba al al mid lala saaxiibiyey ku rafci ku nasbi ku jar waa hal suuree garo oo alxasanulwajhi ama xasanulwajhi wey haddii lagu rafciyo alxasanu alwajhu ama xasanun alwajhu haddii lagu nasbiyaana alwajha waa halkaas suura ayuu meeshaa ku sheegay ee masxuuba al mid lala saaxiibiyey ku rafci ku nasbi ku jar wamaa shay ku rafciyo ku nasbiyo ku jar ittasala ku xiga bihaa sifada ku xigoon laga faslin karin ku rafci ku nasbi ku jar wamatasala bihaa sifada la xidhiidho mudaafan xaaluu yahay mid la idaafeeyey mudaafanta afar suura isla soo geli siday u soo geli waxa weeyaan in loo idaafeeyo macmuulkii baa la idaafeeyeyoo mid al iyo idaafa midna aan wadanin ayaa loo idaafeeyey oo wajhu abin baa la yidhi mid al wata ayaa loo idaafeeyey wajhul abi damiir ayaa loo idaafeeyey wajhuhu mid damiir loo idaafeeyey ayaa loo sii idaafeeyey wajhu abiihi afartaas suuro ayaa isla soo geli mudaafanta hal suurana horay baad uhashay u haysay oo macmuulkiibaa alwad shan suuraad meeshaa ku haysa hal suura keli ayaa kaa maqan lixdii masxuuba cal wamaa shay ku rafci ku nasbi ku jar itasala ku xiga bihaa sifada ku xiga mudaafan xaaluu yahay mid la idaafeeyey afar suuraa soo gashay suurana horay baad uhaysay shan aw mujaradan xaal uu yahay mid al iyo idaafa laga jariday macnaha mudaafu ilayhiga al iyo idaafa labadaba mujaradan wuxuu noqday mid al iyo idaafaba laga jariday haa macmuulkii ayaa wuxuu noqday mid al iyo idaafa laga jiray wamaa shay itasala bihaa iida ku xiga ku jar mudaafan xaal uu yahay aw mujaradan macmuulkii al iyo idaafa midna ma wa oo waxa weeyaan alxasanu wajhun ama xasanun wajhun lixdii suuraba wadaysa lixdaa suura ku rafci ku nasbi ku jir lixdaas suura ee musanifka uu soo sheegay oo sifada labadeedii qayb lagu dhuftay ee icraabka saddexdiisii qayb lagu dhuftay lix iyo soddon suurabay isla noqdeene suurooyinkii mumtanic ahaa ayaa ku dhex jira suurooyinkii inuu ka saaruu doonayaa marka walaa tajrun ha jarin bihaa sifada ha ku jarin suman ismi ha ku jarin maca al walaa tajruur ha jarin bihaa sifada ha ku jarin maca al almaceeda xal ay tahay oo sifadiioo al wadatoo alxasana ha ku jarin suman ismi ismiga oo kalaa khaali ah min al al ka khaali ah wa min idaafatin idaafaynna ka khaali ah litaaliha macnaha sifadu haddii ay al wadato mudaaf ilayhi ha oga dhigin ismi al iyo idaafa midna aan wadanin ama ismi la idaafeeyey oo mudaafu ilayhi iisa aliya idaafa midna awelin waa afartii suuro macnaha ismiga mudaafu ilayhiga noqonayaa waa inuusa sifadu hadday al wadato waa inuusan noqonin ismi aliya idaafa labada ka qawan oo waa inay arrintu noqonin alxasanu wajhin oo wejhin oo aliya idaafa wadanin ha ku jarin sifadii oo al wadato waa kow wa min idaafatin litaaliiha ismigani mid al la geliya haddii aan loosii idaafayninna ha ku jarin oo ismi al iyo idaafa midna aan wadaninba haddii loo idaafeeyo asla waa lamid ama al aan wadanin sida alxasanu wajhi abin ama alxasanu wejhihi oo damiir baa loo idaafiyey ama alxasanu wejhi abiihi oo ismiga loo idaafeeya damiir loo sii idaafiyey suurada damiirka waxaa la shartinayaa marjica damiirka waa inuusan al u noqonaynin al haddii u noqonayo waa loo idaafeyn karayaayo arrintu haddii ay tahay marartu birajuli alxasani wejhihi in la yidhaahdo ama alxasani wejhi abiihi in la yidhaahdo way bannaan tahay maadaama damiirka al uu noqonayo hore annagii baabulidaafa kusoo sheegnay inkastoo musanifka uu ka tegay suurada oo suuradaa musanifka markii uu soo waday baabulidaafa ma uusan sheegin waslu albida mudaafi mukhtafarin musanadi hani kaljacli shacr o biladii lahu udiifa hani kazaydun ibaaribu rasiljani afar suuruu sheegay afartaas suura shan suuro ayaana waxaa bannaan sifadiioo al wadata in la idaafeeyo shanta suura afar suuruu sheegay hal suuruu ka tegey suuradaa uu ka tegay waxay ahayd wasfiga macmuulkii haddii loo idaafeeyo damiir damiirkaana marjiciisa uu yahay mid alwata uu u noqonayo way banaaday arrintaa alwuddu anta mustaxiqatu safwihi iyo wixii lamida weeyaane taana halkan way ku bannaan tahay sida sabatni lfataatu lbidatu lmutajaridu nadiifatu kashxihi wamaa khiltu an usbaya baytu shaacira sabatnii waxay qafaalatay alfataatu gabadhii albidatu lmutajaridi dharkeeda m korkeeda meesha qaawan ay jilicsan tahay allatiifatu kashxihi korkaasi kellidiisana ay jaban tahay wamaa khiltu aan usbaa in lii qafaalinayana umaana malaynaynin maxalushaahidka waxaa weeyaan allatiifatu kashxihi oo latiifa sifadii mushabbahadii al wadata ayaa waxaa loo idaafeeyey kashxi oon al wadanin damiir baa loo idaafeeyey kashxigoo hida ah hidaasina wuxuu u noqonayaa albidatu lmutajarid mutajaridkii asha watay ayuu u noqonaya way bannaan tahay taasi waka walaa tajrur ha jarin bihaa sifada ha ku jarin maca al almaceeda xal ay tahay suman ismi ha ku jarin ismiga oo khalaa khaali ahaaday min al alka khaali ahaaday wa min idaafatin u idaafeynna ka khaali ahaaday litaaliiha asha mid la raaciya loo idaafeeyo wamaa shayga lam yaqlu wamaa lam yaqlu fahuwa biljawaazi usima waa iska takraar intii hore horay usoo sheegay wuu ku celiyey wamaa wixii lam yaqlu asha aan khaali ka ahayn macmuulkii aan al khaali ka ahayn fahuwa kaasi wusima waa la calaameeyey biljawaazi banaani ayaa lagu calaameeye waa loo idaafeyn karaya wallahu aclam sal allahu alay الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين بأفعل أنطق بعدما تعجبا أجيبها فعل قبل مجرورين بباء وتلو أفعل أنسبنه كما أوفى خليلينا وأصدق فيهما وحذف منه تعجب تصطبح إن كان عند الحذف معناه يضح وفي كلا الفعلين قدما لزما منع تصرف بحكم حكما وسوهما من ذي ثلاث صرفا قبيل فضل تم غير ذي انتفى وغير ذي وصف يداهي أشهلا وغير سالك سبيل فعلا وأشد وأشد أو شبههما يخلفهما بعض الشروط عدما ومصدر العديم بعد ينتصب وبعد أفعل جره بالبا يجب وبالنذور احكم لغير ما ذكر ولا تقس على الذي منه أثر وفعل هذا الباب لن يقدم معموله ووسله به الزما وفصله بظرف أو بحرف جر مستعمل والخلف في ذاك استقر التعجب هذا محله انطق كو هضل بأفعل وزكى أفعل لي هذا كو هضل بعد ما ما قضاش إلى حال وكسوية هنا كو هضل تعجبا لأجل تعجب ليابدرتينا وكو هضل أوجي أو ليبو بأفعل وزن كأفعل ليبو qabla majruurin mid la jaray bibaa'in ba lagu jaray hortiina kula imow wa tilwa afcala wansiba nasbi tilwa afcala taaliya afcala afcala midka raacaya nasbi insibannahu nasbi wadaalika kamaa shay cadiima awfaa oofin badnaysiiye khaliilaynaa labadanada saaxiib wa asdiq alla run badanaa bihimaa labada saaxiib run badanaa iyo wixii lamida weeyaane tacajub ayuu halka ka bilaabayaa musanifka wuxuuna yidhi tacajub ee afcalo iyo afcil ayaa loo dhisaa afcaladana maabaa laga hormariyaa waxaa jira sideedaba tacajub waxaa la yidhaahdaa inficaalun fi nafsi bacda shucuurihaa bishay-in ee isbeddel nafta ku dhacayo markii ay ogaato waxyaaba nadaa'irtiisa ka ka zaa'idsan nadaa'irtiisa sidii lagu yaqaanay dhaafsan marka tacajubka laba qeyb ayuu u qaybsamaa mubawab iyo hayru mubawab mubawabun mid loo baabaysto naxwada looga hadlo iyo hayrulmubawab mid aan loo baabaysanin hayrulmubawabka lafdi kasta ayaa ku suurooba xataa kelimatu tawxiid ayaa ku suurooba macnaha waxaad la yaabto markaa aragto laa ilaaha ila allahu inna lilahi wa inna ilayhi raajicuun iyo wixii lamida la yidhaahdo subxaana allahi ina almu'mina laa yanjis hayrulmubawab baa la yidhaahdaa kaasi mubawabka weeyaan musanifka kan uu ka hadlayo loo naxwiyiinta ay u baabaystaan oy ka hadlaan mubawabka laba wasan ayuu ku yimaadaa maa afcala iyo afcil bihi labadaas siiqa ayuu ku yimaadaa maa axsana zaydan iyo axsin bizaydan iyo wixii la mid ah labadaa lafdi icraabkooda siiqada hore maa afcala zaydan afar wej ayaa la isugu khilaafsan yahay maada ku jirta waxa ay tahay iyo icraab ahaanteeda siba weyhi wuxuu leeyahay maada waa nakiro taama ah waa nakiro aan nacti u baahnayn tacajubka ayaana waana mubtada tacajubka ayaana u cunansiiyey nakiradaasi mubtadanimo inay noqoto afcala ficil maadi weeyaane faacilkii waa damiir mustatide waajibulistitar maaduna u noqonaya zaydka ka dambeena waa mafcuulkiisii oo nasbisan mawaaducdii mafcuulka in la hormariya ficliga laga hormariyaa ayna bannaanayn buuna ka mid yahay waxaa kaluu ka mid yahay mawaaducdii faacilka waajibulistitaar loo qarin jiray wasatru marfuucin biamrin xutima waduuna yaa mudaaricin wasmayhima wa ficlilistitnaa'i watacajubi tacajubka ayaa ka mid ah mawaaducda waajibnimo loo qarinaya siiqada maa afcala weeyaane macnihiina wuxuu noqonayaa maa shay-un ayaa axsana wanaag badiye zaydan zayd wanaag badiye shay-un baa zayd wanaag badiyey oo wanaagga zayd weeye wax lala tacajubayo ficligana waa ficil maadi laakiin waa hayrulmutasarif musanifkaaba soo wadaayo icraabkaasiiba weyhi ayaa maray icraab kale ayaa wuxuu yahay in la yidhaahdo maada waa mawsuuf waa nakira mawsuufa ah icraab labaad ayaa wuxuu yahay in la yidhaahdo maada waa nakira mawsuufa ah sifadiina way xadfan tahay nactigiibaa ka xadfan afcala zaydanna sidii horay lamid tahay jumlada waa ficil iyo faacilkii oo waajibulistitaara iyo mafcuulu bihiga jumladana waa khabar sida markii horeba khabar ay jumlada u ahayd oo maa waxay macnaheedu noqon lahaa shay-un cadiimun cadiimuntaa nactigeeda ayaa xadfan waa nakira naaqisoa nacti bay u baahan tahay nactigiina waa ka xadfan yahay icraab labaad wey icraab saddexaad wuxuu noqonayaa nakira maada waa nakira naaqisa ah jumlada ka dambaysaabaa nacti u ah khabarkiina waa xadfan yahay oo maada waa mubtade axsana zaydan jumladeedaa nacti ah maa shay shayga oo axsana zaydan zayd wanaag badiyey xaasilun khabarkii waa xadfan yahay icraab afraad waxa weeyaan maada mawsuula in laga dhigay jumlada lagu sileeyo khabarkiina waa xadfan yahay oo tii horuu la mid yahay afartaa icraab ayaa ku jira waxaanaad mooddaa inuu ugu sahlan yahay icraabka siiba weyhi uguna raajixsan yahay waayo wax xadfan ma jiro maada waa nakira taamuu leeyahay isagu jumlada ka dambaysaana waa khabar siiqada labaadee afcil bizaydin ah axsin bizaydin axsin ficligaa waa ficli maadi asalkiisii hore laakiin